hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee sodma ayaa waxay la wareegtay gaadiidka nuuca gurmadka degdega ah kaasoo ka kooban ambalaas iyo gaari dab-damis ah gaadiidkan ayaa waxaa bixiyey bangiga adduunka isagoo usoo marsiiyey mashruuca s c r b gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay gaadiidkan iyo muhiimadda uu leeyahay
hay-adda maaraynta musiibooyinku waxay dalabtay qalab isugu jiro runtii qalabka debdemiska iyo ambalaasyada oo runtii hadda maanta hortiina ka muuqdo kaasoo runtii hay-addu ku guulaysatay inay qaybka qaybtii ugu horreysay ay maanta soo dejiso waxaa u dalban hay-adda qalabo kaleentood oo sidii qalabkii cunnada lagu qaadi lahaa iyo waxaasoo dhan waxaan markii runtii ku faraxsannahay inaa maantana soo gaarta qalabkan waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiso wall bankiga iyo wasaaradda arrimaha guud wasaaradda maaliyadda iyo mashruuca s c r b oo runtii markaan nimiday aan hawshan ka codsannay annagoo u marayno wasaaradda inay qalabkaa noola keeno waxaa maanta hortiina ka muuqdo qalab diyaarsan waxaa diyaarsan dadkii ku shaqay lahaa waxaa diyaarsan dadkii koordineed gari lahaa waxaa ogtihin markii dhibaata dhacdo isku dhexyaaca dhaco maanta waxay xaruntan diyaar u tahay ay wax walba diyaar u tahay haddii dabku kacana inay dabka damiso waa ogtihin qarax markuu dhacaatee daba wataa oo dadkuu gubayaa waxaa diyaar ah dadkii ka shaqay lahaa oo gurmadka isla markii filin lahaa oo dhaawaca duubi lahaa oo dhaawaca qaadi lahaa qaarkood dadka dhaawaca ahi sidaan u qaadi lahaa hatee maanan aqaanin tababarkii iyo xilliyadii labadii sano lasoo dhaafa aan soo qaadanay wuxuuna baray dhibka ugu daran oo nagu dhacaahi maba nagu dhici jirin ma qaraxu markuu nagu dhacaahi dadka naga dhinta waxaa ka dareeday dadka dayrada nooga dhinto maanta arrintaas waa laga tegey waxaan uti ugu baaqayaa hay-adaha dowladda iyo kuwa brayvatka intuba inay markii xaalad ilaahay nooma keeno laakiin markii xaaladu jirtaahi ay xaruntan la soo xiriiraan si ay mataqaanaa wax walba ay u noqdaan wixii loogu talagalay aad iyo aad aa u mahadsantihiin gaadiidkan ayaa loo adeegsan doonaa howlaha gargaarka deg deg ah maadaama baahi badan loo qabay